ugu hore jazaalo adiga iyo shaqaalaha kale ee v o a waa salaamaya waxaanu arkaa si aanay ahayn hawshan in loo maareeyey siyaabo badan oo ka wanaagsan oo loo maareyn lahaana inay jiraan go-aamada qaarkood ama yihiinba go-aamo masiiriya oo u baahan wadatashi iyo isku fahan runtii meeshana kamaanay dhicin mar haddii aanay ka dhicinna waxay ila tahay dee qof shaksi iyo dawlad inay kala jaad tahay qofku ra'yigiisa uu jeedin karaa lakin dawladdu habbay leeyihiin waxaan oo kale ay ku gaadhaan habkiina lama marin inta aan ogahay waa gartay qodobo dhowra ayaa ka soo baxay kulanka marka qodobada aad isleedahay qaarkood in sidaasi loo dhiga maysa ahayn kuwe ka mid ah qodobada for instance qodobada amniga siyaasadda hakinta xidhiirka lagu hakinayo dawladda federaalka iyo muxuu ahaayey iyo maamul goboleedada bedidoodu waxay ahaayeen qodobo runtii aada moodo in lagu degdegay aada loogu degdegay waa gartay waxaad bal iga warantaa marka aragtidan hadda adiga aad qaadatay madaxweyne ku-xigeenkii maamulka puntland ayaa tahay xubnaha kale ee maamulka yaa kula wadaaga aragti ahaan waxay la tahay de waxaanu ka tashanay oo ka wada hadalnay waa ta aan anigu raadinayo in waxa laga tashado cidaanu ka tashanay haba yaraatee ma jirto mana weydiinin afkaarta iyo waxa ay dadka kale ka qabaan laakiin fakerkan anigu aan hadeerta kuu jeedinaya waa fakerkayga shaksiyadeed maaha mid dawladeed mid xukuumadeedna maaha marka kayga unbaan ku cabiraayay waa gartay sidaasoo kaleeto waxaa kasoo horjeesta arrinkan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug adigoo hadda puntland madaxweyneyaashii maamul goboleedyadana kismaayo ku shiraayeen oo kismaayoy joogeen marka haddii kale aragtid wanaanshiyahaasi xataa iyo khilaafyadaasi maamulada maamul goboleedyadii xataa hadday soo dhex galeen dhexdoodii oo maamulada dhibkii uu hadda gaara iyagina caqabad intee la eg ayay ku tahay maamul goboleedyada xataa jiritaankooda iyo iyo xasiloonidooda okay wallahi zaro ummadda soomaaliyeed waa ummad ummad dhaqan leh inta badanna haddii la wada hadlo waxaa laga yaaba inaanay carqaladba badanba aanay keenin haddiise meesha ay ka baxda wadatashibii iyo dawladnimadii waxaad moodaa inay dee xumaan karto laa samax allah ilaahay yaanu ina gaarsiinintaa laakiin inta aad ii sheegtay hadda anigu ma ogeyn inay hadashay de waxaad moodaa markaa fakarkiiba in lagu kala lagu kala aragti yahay oo ay weliba si weyn loogu kala duwan yahay waxaanan ummadda soomaaliyeed dhammaan ujeedinaya oo odhan lahaa wixii ummadda dawladnimada yani ku habboon ama u wanaagsan uun in laysku dayo in laysu celceliyo oo aan dawladda federaalkana lugaha alla qaban oo shaqadoodii loo diidin muxuu ahaa maamul goboleedaduna xuquuqda ay leeyihiin dawladda federaalka xisaab ha oo kalaa hawayaan iyo wadahadal wixii jiraada markaa waa waa waa cadaanayaan war jiraada cakaaru iman waa garta waa yahay inta uusan ka bixin magaalada garowe oo kismaayo uusa aadin cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo madaxweyne ku-xigeen adiguna aad u tahay haddana maamulkii puntland dabcan isla wadeen maxaad uga wada hadli wadeen xataa markii uu tegay meesha inta qodobada aan laga soo saarin wax xiriira ma la yeelato xataa puntland go-aanka ay soo saarayso miiska ma wada saarteen zahro maya runtii taasi ma iman taasina waa cabatinka waxa keenaya hadalka haddii yacni wadatashi uu iman lahaa iyo ka wada hadal iskhilaafkan yar ee muuqda hadalko laba yimaadeenba marka sida ay ku habboon tahay waxa weeye wax kasta oo yacni masiir umadeeda inta aan miiska la keenin in laga wada hadlo oo laysku raaco wixii laysku raacana markaa miiska la keeno wixii kana wakti la siiyo ay ku bislaato oo markaa lagu wada heshiiyo laakiin taasaan dhicin waana ka xumaynay sidaa runtii u dhacdo waa yahay dhinaca kale maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda waxay tabasho ka muujiyeen dowladda federaalk ee soomaaliya waxay sheegeen in dhinacyada amniga dastuurka waxyaabo badan aan lagala tashanin sidoo kaleeto doorashada dhici doonta waxyaabo fara badan ayaa iyaguna dhinaca kaleeto intaysa soo saarin hakinta dowladda wada shaqaynta ay la lahaayeen ay ka cawdeen marka taasi xataa wax maxaad kala socotaa maadaama maamulkii aad madaxda ugu sarraysan tahay puntland runtii runtii waxaan kala socdaa qodobada qaar waa ku saxan yihiin sida dastoorka oo kale waa arrin masiiriya weeye haddii aana lala tashanin oo yacni go-aan layska gaaro dee waxaan odhanaynaa war ka daaye ama waa diidaynaa laakiin marka ugu horeysa bal horta aan isla garanna annaga laftayadii weel baalkan weelka la yidhaahdo guntu ka unkamaa gum ka unkamaa baa layidhi waxa weeyaan maamul goboleedadba horta marka ugu horreysa waxa ka maqan iyo waxaan ka maqnay iyagu intay wada hadlaan xaggan aan garanno aad moodaa hadda jiheeyihii baa naga wada lunsan maba garanayna waxaanu helna iyo waxaan naga maqan iyo waxaan naga maqnay marka taasaa keenaysa dhibka haddii la wada hadlo wax badan baa la qeexi lahaa wuxuuna arrimahuna waa saxmi lahaaye marka taa haddii la yidhaha distoorka iyo waxyaabaha noocaasa yes waxa weeyaan la tashiga xaq baanu leenahay haddii nalala tashan waayana waxaan oranayna warnama nalamaydaan shanin waa waa wax yani jiro oo caadiya